ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga raabo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa labiyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo axad ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo faahfaahin ka bixiyey howlgal lagu diray maleeshiyaad ka tirsan xisaamul amni ee uu imaaraadku soo tababartay diyaarad rakaab siday oo ku burburtay harada fiktoriya ee dalka tanzaniya askar ka tirsan xukuumadda maali oo lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalkaas in ka badan toban ruux oo ku dhimatay dab ka kacay maqaaxi ku taalla dalka ruushka iyo shaqaalaha ka howlgala shirkadda duulimaad ee ugu weyn dalka kenya oo ku dhawaaqay inay shaqo joojin samaynayaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya dalka tanzaniya ayaa ku waramaya in diyaarad rakaab ah oo ay leedahay sharikadda brexishon ay ay maanta oo axad ah ku burburtay harada faktoriya oo ku taalla gudaha dalka tanzaniya diyaaradda ayaa xilligii ay burburaysay waxa ay ku dhoweed garoonka diyaaradaha ee magaalada bokba ee dhacda galbeedka dalkaas hay-adda saadaasha hawada ee dalka tanzaniya ayaa sheegtay in diyaaradda ay u burburtay sababa ku aadan cimilada oo xumaa iyadoona intaa ku dartay inay socdaan howlaha lagu soo badbaadinayo dadkii saarnaa diyaaradda diyaaraddan ayaa waxay ka timid magaalada daarusalaam ee caasimadda tanzaniya iyadoona kusii jeeday magaalada muwanza ee isla dalkaas warbaahinta maxalliga ah ayaa soo tabinaysa in diyaaradda ay saarnaayeen konton iyo saddex ruux kuwaasoo afartan iyo sagaal ka mid a ay ahaayeen rakaabka diyaaradda taliyaha booliiska ee magaalada bokba ayaa dhankiisa sheegay in ilaa iyo hadda aan lahayn tirada rasmiga ah dadkii ku dhintay diyaaradda ama rakaabka saarnaa intaba muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya diyaaradda oo bartanka ka dhex taalla harada faktoriya halkaasoo ay dad badani ku xunsanaayeen harada faktoriya ayaa ah tan labaad ee ugu weyn caalamka iyo tan ugu weyn qaaradda afrika waxaana xuduud la leh saddex dal oo kale ah kenya uganda iyo tanzaniya سبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed amiin ayaa soo jeedinaya mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa ka warbixiyey qarax lala beegsaday maleeshiyaad ka tirsan xisaamul amni ee uu imaaraadku soo tababartay war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta ansaaru shareeca ee dalka yemen ayaa lagu sheegay in weerar qarax ah lala beegsaday maleeshiyaadka calooshood ushaqaystayaasha xisaamul amni ee yuhuudda wakiilka uga ah dalka yemen qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay mandiqada waadi khaylah ee dhacda magaalada maxfal ee gobolka abyan waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray maleeshiyaadka uu imaaraadku tababartay ujeedka qaraxa ayaa ahaa in lagu qaarijiyo sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amniga balse waxaa ku dhintay afar ka mid a ilaaladiisa halka ay dhaawacmeen kuwo kale mandiqada ayaa weerarka kadib lagu soo rogay bandow waxaana howlgalkan uu qayb ka yahay camaliyaadka loogu magacdaray sihaamul xaq ee ay mujaahidiinta dalka yemen kaga hortegayaan duulaanka ay maleeshiyaadka iyo ciidamada xukuumadda yemen ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka dhinaca kale askar ka tirsan xukuumadda maali ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalkaas mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar kamiin ah la beegsaday ciidamo ka tirsan xukuumadda maali oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah gudaha dalkaas kamiinka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay mandiqada al-januub ee dalka maali waxaana lala beegsaday kolonyo ciidan oo ku socdaalayay halkaas mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa waxa ay xaqiijiyeen in weerarka ay ku dileen ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda dalka maali sidoo kale mujaahidiinta ayaa waxa ay dab qabatiyeen laba gaari oo ay wateen ciidamadan iyagoona soo furtay hub iyo agabyo kala duwan oo militari geesta kale in ka badan toban ruux ayaa ku dhimatay dab ka kacay maqaaxi ku taala dalka ruushka wararka ka imanaya dalka ruushka ayaa ku waramaya in dab xoogan uu ka kacay goob maqaaxi ah oo ku taala gudaha dalkaas iyadoona ay ku dhinteen in ka badan toban ruux dabkan ayaa waxa uu ka kacay maqaaxi ku taalla magaalada costaroma ee dalka ruushka taasi oo saddex boqol oo kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada caasimadda ah ee moscow wakaaladaha wararka ee ruushka ayaa sheegaya in dabkan ay ku dhinteen saddex iyo toban ruux guddoomiyaha degmada ayaana sidoo kale xaqiijiyey tirada dhimashada ee uu sheegay inay tahay mid hordhac ah waxaa intaasi dheer in shan ruux oo kale ay ku dhaawacmeen dabkan iyadoona laba boqol iyo konton kale laga soo daadgureeyey dhismaha maqaaxidda ugu dambeyn shaqaalaha ka howlgala shirkadda duulimaadka ugu weyn ee dalka kenya ayaa ku dhawaaqay in ay shaqo joojin samaynayaan ayna jirin wax duulimaad ah oo ka baxa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya war qoraal ah oo ay si wadajir ah usoo saareen shaqaalaha ayay ku sheegeen inay gebi ahaanba joojiyeen shaqada iyagoona u sababeeyey tabashooyin jira oo aan weli waxba laga qaban iyo lacago ka maqan oo aysan shirkaddu siinin waxa ay sheegeen inay ku shaqeeyaan xaalad adag uuna yaryahay mishaarka ay qaataan sidaa awgeedna aysan sii wadi karin shaqada sidoo kale maamulka shirkadda duulimaadka ugu weyn ee dalka kenya ayaa dhankooda war ay soo saareen ayay duuliyayaasha shaqo joojinta ku guda jiro ugu qabteen muddo kama dambeys ah mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda oo ku saxiixan qoraalka ayaa sheegay in duuliyayaasha loogu baahan yahay inay sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo galaan shaqada waxay shirkaddu ku goondisay in ciddii u hoggaansami weysa amarkeeda laga qaadi doono tallaabo adag taasi oo noqon karta in shaqada layska eriyo tani ayaa caqabad ballaaran ku noqotay duulimaadyadii ka bixi jiray dalka kenya waxaana lasoo sheegayaa in ay baaqdeen ugu yaraan konton iyo saddex duulimaad oo uu qorshuhu ahaa inay ka baxaan gudaha dalkaas
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada afaraad ee muuqaalo tixana ah oo ay mu'asasada alkataa'ib ka soo diyaarisay shirkii shanaad ee ay isugu yimaadeen culimmada wilaayaadka islaamiga ah
كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ولي الشيخ هذا والشيخ علماء شيختين جزاهم الله خير الجزاء جزاهم الله والمريو ما إلها كويها قابي علماء هرتين الشيختين وما أنتن كي أنت حاضرك iyo kii maqan dhabtiyo culmaada iyo dadka muslimiinta dhammaantay horta may anfacee taqwa allahi caza wajalla ilaahay ku ofsiin anfacaas wal kala anfaca male lankasta inti isu noolye xayaatada ka jaru ishaysado ilaahay kitaabshii wal in gargaare koron gargaarnen horteena lahaa jihaadi muddahaas tabti bilaawkiya lahaa jihaadi dadaar rooga jihaadkii may marahayne bartan shiye marahayne intii aanu ku dhimadaanu mayna isdardaarmeene anoo ka raayatul islaamka hoos noolne ilaahay kitaabshiina difaacano sunna rasuulka sal allahu alayhi wasalama difaacano inan dhimano gadaalen walidhiyo aanu shagama ka lihini ilaahayaa roog muddaan suu haddina maamule laakiin war cumallaahi may noo faday intaan noolna xayaatini jarto si culammada ka nagta ini quruur niin galna kibir niin galna xaasidnim niin galna inaana dadaalno ilahay kitaabkiin gargaarno yaa aragtay ka dadaalnen tan kale shacabka muslimiintan wal indirdaarime anin indirdaarimey ilahay kitaabkiin gargaara ilahay kitaabkiin laka baadbaade sunna rasuulka sal allahu alayhi wasalam laka baadbaade gaaladan oo addanka haddu kuusun isan araga haytaan geeka garaban haysataan muslimiintii mujaahidiintii yaa gorishoo haysataan kufaarta inay la dagaalamaan yaa diyaaran ageekan teegan haddaa garab haysataan haddii muslimiinta garabsi ilaahay ma qadaro haddii mujaahidiinta wadanku bahaan inaysan sii horraanba culammada qaar ku mid ay sheegeen dabada in la gada korlanko gadaawna haata milaalka fuule inay dabada taaliingadana oo haddaad xayaatada qabto ilaahay kitaabkii gargaara korlan kasta kitaabka ilaahay gargaaroy dhammada doontay adoo kitaabka ilaahay gargaaraso dhammooy nasre hele doonte adoo ilahay kitaabka gargaaraso nasre ureydi ilaahay kitaabshay an gargaaran sunnatu rasuul an gargaaran sala allahu calayhi wasalama wassalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu السلام ورحمة الله وبركاته دستوري وخير الخلق أسوتنا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله صلى الله على نبينا محمد waxaanu dhegeysanay bayaarkii- bayaankii saadirka ahaa ee ka soo baxay mu'tamarkii shanaad ee wilaayaadka islaamiga ah culummada een, ay ka soo saareen culamaa alwilaayaat alislaamiya Een, bayaankaas isaga ah mid lagu ijmaacsan yahay way culummada oo ahlu tawxiidka ah oo ahluljihaadka fii sabiili illaahi ah mid ay ku ijmaacsan yihiin weeyaan dhammaantood wax khilaafna soo ka jirin waxaan odhanayaa shacabka soomaaliyeedu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa oo ka cabsada allah wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru allaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum mu'miniinay haddaad allah u gargaartaan allah waa idiin gargaarayaa cidhibtiinnina wuu sugayaa subxaanahu wa tacaala saa darteed shacabka soomaaliya maantay fursaddaa haysataan waa inaad allah kitaabkiisa sunnada rasuulka u gargaartaan waa la kala baxay ee dhanka gaalada ha raacinina dhanka muslimiinta raaca oo mujaahidiinta u kaalmeeya oo mujaahidiinta xoojiya culummada la sheegay ee gaala raacyada waxaan odhan lahaa xusuusta nimankii cilmiga ilaahay siiyey kitaabkiisii towraad oo gaaladii kufaarta ahaa yidhi xaq baa ku taagan tihiin oo markaa ilaahay aayaadka ka soo saaray nimankaa waa la laayey nimankaasna ilaahay waa lacnaday ilaahay wuxuu odhanayaa alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waالطaaguut ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا كوا إلهي بقى لعنضي meel kalena culummada iyaga ah hadday allah rumaysan yihiin rasuulkiisa rumaysan yihiin sidaa ma sameeyeen baa ilaahay leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay taraa kathiira minhum yatawallawna aladiina kafaruu labi'sa maa qadamat lahum anfusuhum an sakhita allahu calayhim wafi lcadaabi hum khaaliduun walow kaanuu yu'minuuna biاllahi waاnnabiy wma unzila ilayh ma اttakhadوuhum أwliyaa walaakina kahiira minhum faasiquun ilaahay subxaana wa tacaala had wuxuu leeyahay culimmadaa oo aan kitaabka siinay oo cilmiga siinay hadday allah rumayn lahaayeen ama rumaysan yihiinba hadday allah see sheeganayihin rumaysan yihiin oo nebiga rumaysan yihiin gaalo weli kama yeesheen hadday laakiin kuwa iyagaa fusaqa wey ba ilaahay yidhi subxaana wa tacaala naartayna ku waarayaan baa ilaahay yidhi ha xusuustaan wadaadadaasow aayaadkaa ilaahay fiiriya oo aayaadkii dib ugu laabta oo intay goori goor tahay ka toobadkeena arrinka ah intay intiinaan dhiman ilaahay ka cabsada shacabka soomaaliya oo ilaahay ka cabso xaqa raac wasalaamu calaykum كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا بسم نوري الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرشدنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أولا إله بان ماسن سبحانه وتعالى runtii bayaankii soo baxay ee fadwada culummada waa wax ilaahay lagu mahadiyo waa guul weyn oo ummadda u soo hoyatay wuxuu anfacayaa bayaankaa iyo fadwadaa adduunka oo dhan buu anfacayaa ummaddoo dhan buu anfacayaa muslimiintuu anfacayaa gaaladuu anfacayaa cid kastuu anfacayaa marka maxaa yeelay nuxurkiisa waxaa wooye bayaankaa iyo fadwadaa an icbudu llaaha wajtanibu daaquut intaa wey nuxurkiisa soo qof kasta ma anfacahay dadku waxay aada u jecel yihiin qof kasta uu jecel yahay in la yidhaahdo waad toosan tahay waad hanuunsan tahay caqli baad leedahay qof walbuu jecel yahay laakiin xaggee laga helaa waxaa laga helaa qofkii alla caabuday daaquudna ka fogaaday waa qof toosan caqli leh liqowlihi tacaala suuratu zumar waaladiina jtanabu daaquuta an yacbuduuha wa anaabuu ila allah lahum lbushraa fabashir cibaad maxaa lagu gebgabay aayadda ulaa'ika aladiina hadaahum allahu wa ulaa'ika hum ulul albaab maxalushaahidka halkaasaan ka rabaa kuwa noocaas dawaaqiidda ka fogaada alla u laabtay waa kuwa alla uu hanuuniyey caqliga leh fadooda markay anfici adduunka oo dhan bay anfici muslimiintay anfici gaaladay anfici murtadiin bay anfici aan wada qaadan waxa weye culammadana dadka waxay u joogaan booska ambiyada xaqoodii way guteen risaaladoodii way guteen ilahay hana fahamsiiy jazakum allahu khayra asalaamu calaykum waraxmat كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أولا قبل كل شيء نشهد الله تبارك وتعالى ثم نشهد الأمة المسلمة على أن هذين البيانين مما ندين الله به ونعتقد به الله وان أغيسيني waana ogyahay addoommada muslimiintana waan ogeysiinay labada bayaan meesha laga akhriyey waa waxaan alle ku caabudina diin uga dhigan aynu rumaysanay walaalaha muslimiintana aan ugu baaqayno iyaguna inay ku dhaqmaan allana ha waafajiyo waxaan raacinayaa intaa khasmiga naga soo horjeeda soomaalidan ka hadlaya culamo ahaan waa waa- waa waa caamad ahaa culimadeeda iyo caamadeeda waxaani waxa weeyaan si aynu wada sheeganayno markaynu ka duullo waa dalkeen waa diinteennii waa dalkeennii waa dadkeennii cidinana lamay lahayn dhaxalkeenna waxaynu wareejinay waa su-aal taagan haddii annagu aan ka ridayno walaalihii isu taagay ay ka ridayaan cadowga intaba idinka labunbaa idinla gudboon dee inaad daawadayaal noqotaan dhibna aydaan geysan iyo inaad ku soo dhex dhacdaan meydaanka oo dhacsataan diintiinna iyo dalkiinna oo ilaa haddii kalena waxaa ka digtoonaanaysaan annakum tuxaaribuuna allah idinku ilaahay la dagaalamaysaan rasuulkuna wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam man aadaa lii waliya ma- man caadaa lii waliya faqad aadantuhu bilxarbi weliga ilaahay waa addoonka allah subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo xaqiisa u taagan inuu hirgeliyo ee alla caabudaya qofkii la dagaalamaana alluu la dagaalamay waxa weeyaan towba nasuuxa dhammaan addoommadoo dhan bay u bandhigatay an natuuba allah tabaaraka wa tacaala towba nasuuxa inay cid waliba toobad keento waxay ku jirtaa ay ka soo noqoto annagu xaqaasaan idinku baayacan idinku idinkula markaasi dee ballan gelaynaa idinkuna khandaqa gaalada iyo murtadiinta iyo calmaaniinta ka soo baxa meydaankana aan isugu nimaadno lakum maa lanaa wa calaykum maa calayna waxaan kaloo u gudbayaa innaga siday walaaladu sheegaya soo sheegeen quruur iyo cujb inaan nugu dhicin waxaynu iska ilaalinaa awala naxdar min adulmi lianna dacwat lmadluumi waa mustajaaba hadduu axad aynu ku gefno oo aynu dulmi u geysanno islaan oy alla barido xagga kale aynuugu rogmaysaa waxaa kale aynu samaynaynaa alxadar min aljawri fi lxukm waa inaynu iska ilaalinno inay adnaa shay naga dhaco xukunka inaynu jawr ku samayno waxaa kaloo aynu doonaynaa dariiqani waa dariiq mixnad iyo qodax badan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka muxuu ku yidhi am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam asaabiriin war bilaash maaha jannadu wallee raran baa cagaan la isu gelinayaa jeer ilaahay ummadda u kala caddeeyo midka mujaahidka dhabta ah iyo kuwa sabraya baa ilaahay u caddeeyo waxaynu u baahannahay meesha waa la kala baxayaa qolo mililig raacay mar hore iyo kuwa midigta haysta nebi maxamed calayhi salatu wasalam dariiqiisa ku taagan labadaasaa kala noqonaya ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ورسدا ليسو دين ماي ليس بهرسنا يا منافق يا مؤمن والله والله كلا مريا والله كلا شاندين يا إلهينا كلا شاندين تبو وضايه هوي صفك بدح ده الراعي وبالله تعالى توفيق سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله Een, wax haray inuusan jirin baanu malayn bayaankii khitaamiga ahaa ee labadiisa qeyboodba ahaa ee culimmada wilaayaadka ka socday ka soo baxay waxaanu malayn in aan hadda wax tafaasiil iyo sharxaad badan inaysan usii baahnayn laakiin ee, dhowr nudqo ayaan rabaa inaan gaadhsiiyo ee, dadka muslimiinta ah ee wax ila joogiya wax maqanba ah dadka culimmada ah hadda la sheegay ayaa ku horeynayaa ee gaaladu ay rabaan darbu diin bidiin watajfiif fi manaabici tadayun waibcaadu shariicati can alxayaa in ay u fatwoodaan rabaan allah uga baqeen baan leh waxaan leeyahay in lam takunuu maca almujaahidiina falaa takunuu calayh haddaydan dadka mujaahidiinta naf iyo maal garab eh, garabsiin iyo gacansiin iyo gacal aydan u noqonaynin waxa yeelina afkiina ka- eh, ka haysta gacantiina ka haysta naftiinana u tiro aakhariya adduunba naftiina ciqaab aakhariya adduunba oga baqa culimadeenna innaga waxaan leeyahay een, sabir baa inaga maarteen wakam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kaiiratan biidn illaah arrintu kuma xidhno badni iyo wax- waa ilaahay subxaanahu wa tacaala takaalubka gaaladu ay noogu soo keentay id jaa-uukum min fawqikum wa min asfala minkum waid zaaqat alabsaar wa balaqat alquluub alxanaajir وتظنون بالله ظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا افغانستان adduunka o dhan baa isugu yimid bacda haraji iyo maraji badan oo ay soo mareen waxaa een, aqwaa dawla sii sheeganaysona imaa wa imaa nimankii lahaa in diyaaradahoodii markay kacayeen lagu hallahaystay oo dadka ka soo daadanayeen ay u suurtageli weyda xitaa inay diyaaradu tartiib u kacaan maantana wakaa ilaahay subxaana wa tacaala uu gacanta u geliyay kuma aynan imanin ziyaaro iyo baryo iyo walaalayow iyo mufaawadaad kuma aynan imanine maarta yani muxuu ahaa ni- markaad rag iska celiso rag waxbuu ku ogolanayaa innagana waxay la tahay alla sabro waddadu way dheertay wajazaakum allahu khayra كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت